يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد maalinnimadii shalay taariikhdoon ay ku beegneed toddobada bisha labiiyo tobanaad ee dulxaja kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsaneed saddexda bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka waxaan booqanay suuqa weyn ee xoolaha ee ku yaala deegaanka kunyibarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose suuqa oo ahaa mid saxmadiisu aada u kacsan tahay islamarkaana ay buux dhaafiyeen boqolaal qof oo muslimiin ah kuwaas oo diyaargarow uga jira ciidul adxa oo ay maalin keliya naga xigto waxaana jawiga suuqa uu ahaa sidan waxaan mikrofoonka raadiyaha alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa suuqa iyagoona inooga warbixiyey mashquulka suuqa iyo maanta waxa ay maalmihii hore ka duwan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله مقعي منور حاجة ليرة waa gartay هيا maanta intee ku sugannahay manuur xaaji ورسوق وين كوي برو haye suuqa maanta zaxmadiis aad bay u kacsan tahay dad badan ayaa imaaday xoolo noonool baa maanta meesha lagu kala iibsanayaa siday wax ku socdaan dadka maxay isku diyaarinayaan وحي اسكو دارات سوق الحمد لله سيدي هرم مانت أري زائد واي عيد الحال اسكو ديارنا مانت أري خالي واي داد وين فرب بدنا إمادة الحمد لله وأري وقد ما قد.
سدح مليون أفر مليون أري باي هر هوس وهاي هاد مانت كرو واي الحمد لله وقد ما أري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow adeer magacaaga maxamed xasan maxamed بسم الله walaalkay waad sidaad u sheegtay waa suuq cari badan ayaa la keenay maanta maadaama ciidul adha lagu soo dhow waa gartay dadkana aad bay u imaadeen kulleyba uxiyadiyaa la gadanayaa xoolahana qiimahooda aad uu isku bedelay maalmihii horena aad ugu dhaamaa xoolahana wal- waxaa laga keenaa eeriyadan ku teedsan kuuyo barow hadday noqon lahayd dhanka badda qoroweyna eelshishiid kaskeera meel la yidhaahdo oo eeriyadan kuuyo barow oo badda ku teedsan ilaa dhulka dhoweydana waa laga keenaa ilaa karjaajow meel ay dhahaan tigrey hilow kaaley dow dheer meel walba xoolaha uu degan yahay waa laga keenaa nimcooleyda alxamdulilah suuqana aad uu u fiican yahay ummadda waxyad gadan laheedna way soo diyaar garowday ummaddii xoolaha lahayna xoolahooday keensadeen qiimo wanaagsan wuu u maraya alxamdu bikhayr aad uu qiimo sarreeyaa wananka maanta beremada ah waxaa la kala siistay suuqa kuuya barow shan malyan oo boqol ilaa shan malyan laba boqol orgida waaweyn oo culxido galaan ayagana waxaa la kala siistay saddex malyan ilaa laba malyan sideed boqol ilaa laba malyan sagaal boqol idaha dhidigi sidoo kale laba malyan shan boqol malyan sideed boqol sideed boqol nab walba sidii tabartiis ama dhiiggiis iyo bartiis ay ku xidhan tahay aad baad umahadsantahay aad baa idinkaga mahad celinayna idaacadda alfurqaan booqashada aadna soo booqataan مرحبا بعيدنا شوفكم ساعدنا عيدنا عيدكم يا مرحبا بعيدنا يا مرحبا بعيدنا booqashadeenu kuma aanay ekeen suuqa xoolaha oo waxaynu gudaha u galnay magaalada innagoo hadafkeenu yahay inaan wax ka ogaano diyaargarowga ay ku jiraan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka kunyabarow indhe indheen iyo wadatashi kadib waxaan tagnay ilaa dhowr carwo oo ku yaala magaalada kunyabarow waxaana ugu horeyn ka bilownay carwo lagu magacaabo deeq rabe iyadoona carwada mashquulkeedu saa'id ahaa farxaan oo ka mid ah howlwadeennada carwada ayaa inooga warbixiyey sida ay bulshada ugu diyaargaroowayaan ciidul adxa waa dhowahay walaalkay magacayga waa farxaan walaa maasha allah si fiican usoo dhaweynayo ciidan waxaa waaye dadkan ciidan waa ciidii hore dadka waa waaweynka ee dhahan dadka qaarkood Aa, dadka maasha allah macawisyaha khamiisyada cimaamadaha saacadaha kabaha iyo waxyaale aw kasta oo guryaha lagu qurxiyo oo ciida ilaa dad marti a ku imaan karaan ciidahan ciidii horeti ciidan farqiga udhexeeya ciid kastaba waxbay la imaataa jawi ciidan maasha allah waaye suuqa saxmadiisa waxaan dhihi lahay ka faa'iidaysta horta hore ee qiimo dhimista carwa deeqrabi ay u sameysay dadka waxaan dhihi lahay ciid wanaagsan لك الجديد أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد أنت أقبل sidoo kale waxaan tagnay carwa alfalaax waxaana iyadana ku sugnaa mid ka mid ah howlwadeennadeeda oo lagu magacaabo suheyb waxaana uu warbixin inaga siiyey waxyaabaha ay caanka ku tahay carwada xiliyada ciida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو عرو الفلاح عن جوجا magacaaga مجعين واسفي مال عبد الرحمن عرو انت الفلاح عن كسوغنا هاي وحيو ديار قومنا عيد الأضحى أو نقصو آدن مال انت جمعة إن شاء الله دولا نقرسيو انت نعيدنو aad iyo aad carruud u sharaxantay carwa alfalaax carwa alfalaax waxay caan ku tahay waxaa ka mid ah carruud oo yaalaan elektarooniga oo laga weyneynin agabyada kala duwan Een, waxay carruuda ku barteen buskudka iyo xalwada oo qiimo dhimis lagu sameynayo cabitaanka ayay ku barteen carruuda Ee, bulshada waxaan la wadaagayna inay isugu dhowaadaan carruuda isku soo dhowaadaan carwa alfalaax oo ku taala deegaanka kunyi barow ee ku halka shabeellaha hoose Ee, ciid wanaagsan waxaan leenahay ciidaha loo diyaargaroobo oo nagu soo beegan maalinta jimcada insha allah duulena gaarsiiyo إلا الأحباب نسعد بشوفة ربعنا الطيبين يا
waxaa xusid mudan in si guud deegaanka kunyibarow si aad ah looga dareemayo soo dhoweynta ciidul adxa iyadoona dukaamada badanaa lagu wada tixay raayada tawxiidka bulshadana wujuuhdooda laga dheehan karo isticdaadka ciidul adxa horumarka iyo in ummadda islaamka ay ku ciidaan si nabad iyo nabadgelyo ku dheehan tahay waxaa astaan u ah hirgelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo maanta inoo fududaysay in wilaayaadka islaamiga ah si nabad looga ciido waxaana allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadaadkeena وننا قارسيو مالين عيد الأضحى مرحبا واهليني والفيني ترحم باللي حاضر واللي بعد غايبيني العيد يشرف واجتمع كل الأحباب كل الأحباب بشوفة ربعنا الطيب